degmada burceel ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka taagan dhibaato weyn oo u dhexaysa ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka soomaaliya iyo galmudug oo isku dhinacay sidoo kale culimaadudiinka ahlusunna waljameeca waxaana dagaal shalay ka dhacay degmada burceel lagu dilay in ka badan labaatan ruux halka dhaawac intaa uu ka sii badan yahay sida wararku ay sheegayaan dagaalkaasi wuxuu ku saabsan yahay arrimo la xiriira siyaasadda waxauna u dhexeeya galmudug iyo ahlusunna waljameeca waxaana dhibaatadas xilligan laga dayrinayaa xaaladda galmudug oo ay ku barakaceen kumanaan ruux oo deganaa deegaanada galmudug gaar ahaan degmada burceel ee deegaanada hoostaga dadka ku nool magaalada muqdisho caasimada soomaaliya si kulil uga hadlay dhibaatada xilligan ka taagan degmada burceel waxayna fariin u direen madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya galmudug iyo ahlusunna waljameeca waxayna ugu baaqeen in xilligan xaaladda ay dejiyaan si dhibaato kale aysan u soo gaarin dadka shacabka shaqada ka socota burceel waxaan leeyahay fikir ahaantayda dhallinyarada soomaaliyeed ee walaalaha ee deriska ee akhyaarta ee qaraabada ah yaan la isku laynin ma arkay dhallinyarada naga dhammaato oo haldoorkiyagi uu dhinta ayaa abriil la heshiin doonaa oo maaragtay inta lacaga la kala qaata odayaal bay heshiin doonaan marka waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka iyo helsunna waljamaaca waxaan ka codsanayaa caqliga saliimka inuu shaqeeyo dhallinyarada muslimiinta ee abriyada ah ee la isku laynaya in la joojiyo dhiiggaas maaragtay micno darrada ku dhammaanaya in la joojiyaan aniga aad u codsanayaa waa haddii codsigayga ay aqbalayaan waxaan ka codsanayaa dhallinyaradaas walaalaha ah ee muslimiinta ee labada dhinacba ka dagaalamayo in la joojiyo xadiiska nebigana soo qaateenaa alqaatil walmaqtuul kullaha finnaar dhallinyaradaas meesha lagu laynaya labada dhinac waxaa waaye wax musiibo xun baa ka soo socoto marka aniga waxaan leeyahay ha la demiyo dagaalkaas ha la demiyo nabad baa maaragtay laa nasla nuwale nabad wax lagu waayo col laguma helo marka wax laisku haystana maba garanaya aniga hadda gurceel wax hadda dhayaallo laisku haysto ma garanaya marka waxaan leeyahay war dagaalka ha la joojiyo hadba wax la isku dagaalaa waa uun deeq maahayne dal iyo diin maahan waa duq ha la difaaco haldoor ha la dilo wiil da'yar ha la laayo maahayna dan guudo hadda ummad loo qabanaa maahan nagaa isnacayno nacfiyaan haysannaa iyo nolol waa isku quurinnaana alka alxamdulilaahi waxaan hadda ani taas ii dheer oo hadba fikradda aniga ugu jirtaa gada'yartaa ayaan la dardaarmaa wardariisina qaadatiin oo dalkiina difaacdiin oo diintiina ilaashitiin oo dalagiina tabcatiin dowladnimo waa halkaas duq waardiyayntii dabaq ku jiro asbo hadda dagaalkuu geleen adiga daa'im ha lagu duugo waa ila dameer xumo daa'imkeen waxaan ka baryaa in dalkeenna cadaalad dawlad uu noo siiyo annagun aan ku degno deeq waa haysannaahe damirxumo iyo damiiraanna hayso iyo dalad islaameedoo wareego dantaraanna haysee daa'imkee annaga saaro diinteenna nagu qaboojiye deeqdeenna dalkeenna inayna deeqaan duurkan aan daa'imkee ka baryaa hooyo ilaahay ha isu saqiro waxaana leeyahay ha la joojiyo ilaahay ha laga boqo ilaahay ha laga boqo cadaab ah urursanine heshiiyo ilaahay ummaddana u naxa ilaahna ka baqa soomaaliyana meelay tahayba dib ha wada tashato ha heshiiso walaalaha noqoto intaasaan ohanay salaamu calaykum dagaalka ka jira ahlusunna waljamaaca iyo dawladda iyo galmudug waxaan leeyahay ha la joojiyo baaq nabadeed baan u dirannaa waxaa dhimanaya waa wiilal soomaaliyeed waa dhallinyaradii dalka u soo kacaysay waa kuwii mustaqbalka nimanka la leeyahay waa wadaaddo oo meesha ku dagaalamaya anigu ar fekerkaa feker khaldan baan u haystaa nin diin sheeganayo oo sabab u ah dhiigga daadanaya asagu dalkan dawlad buu leeyahay maamul buu leeyahay iyagaa ka mas-uula shacabka dalka iyagaa meeshaan wixii mas-uuliyaddeedu saaranta waxaan leeyahay xabaddaa ha la joojiyo intii dhimatay allah u naxariisto inta nool ee dhaawacaana allah u boogadhayo maanta wixii shalay dhintay dhintee mid maanta nool yaan laga talinin geeridiis xabaddaas ha la joojiyo aan leeyahay anugu asalaamu calaykum waraxmatullahi